gudoomiyaha gobolka gado uu magacaaban maamulka la baxay jubbaland maxamed xuseen alqaadi ayaa sheegay inay ka hortageen diyaarad sida hub iyo ciidan oo ay soo dirtay dowladda federaalka diyaarada ciidan iyo hub sidaha oo ay soo dirtay dowladda federaalka ayaan ka celinay hawada gobolka gado ayuu yiri alqaadi isagoo intaa ku daray in si dhow ay ula socdaan dhaqdhaqaaqyada ciidan ee dowladda federaalka haddii ay isku dayaan inay weerar kusoo qaadaan maamulka jubbaland alqaadi wuxuu sidoo kale xusay in dowladda federaalka ay wado qorshe weerar ah oo lagu beegsanayo maamulka la baxay jubbaland wuxuuna sheegay inay u diyaargaloobeen sidii ay siiga difaaci lahaayeen dowladda federaalka diyaarado oo ay ugu talagaleen ciidamo iyo saanad milatary inay ku keenaan ayay ahaayeen waana ka hortagnay oo u diyaargarownay inaysan deegaanada annaga aan ka talinay oo gobolkaana aysan kasoo degi karin xogteedana waxaan helnay meesha ay wax ku diyaarinayeen iyo qarabkii iyo ciidankii annagu dad muqdisho iyo madaxtooyihii erida ay wax ku diyaarinayaan xogta ugu dhanto manihin waana laga hortagay makriga ay soo maleegayaanna waa u diyaargarownay haddana haddii ay mar kale isku dayaanna sidaas si lamid iyo si ka daran baan ugu taaganahay annagu diyaaradaha iyo damacyada nimankaanu ay leeyihiin waxaanu ula soconaa si taagtaaka ah guddiyo ayay saareen oo gobolkan ay ugu talagaleen oo saraakiil iyo siyaasiyiin kala duwan in ay gobolkan qallaaso abni iyo mid siyaasadeed oo waalan ay inay halkaa kusoo xawlaan annaga go-aanaan ka gaarnay in waxaas aysan noo keeni karin xiisada u dhexaysa dowladda federaalka iyo maamulka la baxay jubbaland ayaa mar kale cerka isku sii shareertay iyadoo labada dhinac ay ku mashquulsan yihiin qorshayaal colaadeed